wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan wadatashi bulsho oo lagu gorfeynayay dhisitaanka golaha deegaanka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo kulanka ayaa ujeedkiisu ahayd sidii bulshada deegaanka looga qaybgelin lahaa qorshaha dhismaha golaha deegaan oo matala dadka reer ceelwaaq islamarkaana lagu saleynayo wadatashi daahfurnaan iyo maamul wanaaga kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiiro ka tirsan jubbaland ciidamada ammaanka jubbaland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland odayaal dhaqameed haween dhalinyaro iyo xubno ka socda bulshada rayidka shirka ayaa waxaa looga dooday qaab dhismeedka matalaada iyo hanaanka loo marayo dhismaha golaha deegaanka ee degmada ceelwaaq ee gobolka gedob wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland maxamed ibraahim oogle oo daahfuray kulanka ayaa wuxuu ka warbixiyey in ka wasaarad ahaan ay ka go-an tahay dhisitaanka golaha deegaanka ee degmada ceelwaaq ee gobolka gedo walaalayaalow waxaa tihiin madaxdii dalka ee golaha wasiirada xildhibaanada iyo odayaashii dhaqanka ee dowladda jubbaland ee magaalada iyo degmada ceelwaaq mas-uuliyiinteedii qofna meeshan kama maqna markii laga soo tago shacabka iyo mas-uuliyiinta degmada hadda joogo markii laga soo tago xooggeeda waan ku fadhinaa meeshan waxaan rabnaa ka wasaarad ahaan itijaaha aan rabno inaan ku abaarno inaan is in sharaxno maanta doodeeda falanqaynteeda isla gorfadhigeeda isdiidkeeda iyo is-ogolaashaheedaba xooggeeda wuxuu ka dhici doonaa degmada ceelwaaq aniga iyo howlwadeenno waxaan tegi doonaa degmada ceelwaaq guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo howlwadeennana waxay tegi doonaan degmada afmadow si baraleel ahaan shaqada rabna inaan u wada furno golo degaan muxuu yahay maxaa laga rabaa see la rabaa in loo qabto qaabkee buu noqonayaa sharaxaadiisa xooggan waxay noo ahaanaysaa degmada degmada ceelwa hadduu ilaah yidhaahdo iyo howlwadeennada wasaaradda iyo sharaxaadeeda iyo qiimeynteeda iyo iyo wadiiqooyinka la raba in la maro laakiin maanta waxaan rabaa iclaamkeen inuu ahaado laba iclaam koo inaan bilaabi doono golihii degaanka degmada ceelwaaq muddo yaroo kooban gudaheed oon u dhaqaaqi doonno waxaan waxaan ku shaqayn doonnaa guddi oo guddoonkiisu u yahay wasaaradda guddiga oo ka kooban wasaaradda arrimaha gudaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha howlwadeenno iyo degmadaas aan tagno oo guddi nagala shaqayn doono